xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay heshiis taariikhi ah dhex dhigtay laba beelood oo ku hardamay qayba ka mid ah hiiraan iyo bakool beelahaas waxa ay kala yihiin gaal jecel iyo geelad leh waxa ay iska dileen afar ruux dad kalena waa ay iska dhaawaceen muddo hadda laga joogo saddex bilood wulaadda hiiraan iyo bay iyo bakool ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa ay ku baxeen dagaalka dhex maray beelahan walaalaha ah waxaana ay u yeereen ergada labada dhinac waxaana muddo toddobaad ah socday shir ka dhacay deegaan hoostaga teeglow mas-uuliyiinta wilaayadaasi ayaa goobjoog u ahaa shirarkaasi wakhti badanna waa ay geliyeen ugu dambayntii shirka waxaa laga soo saaray bayaan labada beelood ayaa goobta ka ballanqaday inay dhaqangelinayaan diyooyinka iyo waxyaabaha la isku yeeshay ee bayaanka ku xusan kadib markii maxkamadda islaamiga ah ee shareecada u bandhigtay caawa waxaan idiin soo gudbin doonnaa hadalladii ay jeediyeen waxaa garadka beesha geelad leh kelimadda waadhiga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool iyo bayaanka halka habeen dambena aan idiin soo gudbin doonna insha allah kelimaadka waxgaradka beesha gaaljecel iyo khudbadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iminka waxaa idinku soo maqan kelimad uu jeediyey sheekh nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha geelad leh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام ولا هذا قضبة إلا أخرياي إذا ديغاني ولا ليالو آه لما ذا بيلوت بأن لها هلان ويلب إني أسوك فكرو إني أسو ددالو واجب سارو لو هذا جيك مجيء الدنيا كتابو aakhare seedo qabriga inka horreeya la jeeyaw sida diintan iyo sheegaas sida su-aalo leylika weydiya geelile ataa gaaljecela ataa maka jarto ilaahay jidka aakhare manoo dhumiya marka wali colaad ee jari heliini walaayada islaamkana iskay weerti una oo saddex biloodba inays aragna colaad huna dhex marti shaydaan ku talayi yaa walaayada islaamka baay i bakool iyo hiiraan yaa ninka weertay mahad ilaahay ha ku deersi ilaahay ha xafida amiiradan muddo dheer way taawiyey yaa inta fadhiini musaalaxadaas dartee waan roogni heliini iscafiini wali xaq shaksi aana sa hadda walaalka akhriyaay lankii dhimishahay boqolkee lak heliy bacmadowna oo dhammaatay bacmadow ilaahay mahan inagu ilaahay baa ka mahadsan uma bacdisha walaayada ka mahadsan marka wadahadal dheer bacdishe heliini itifaaqasa suubsini wal dheb eemana dhahayaalaan hob ilaahay ilaahay raallaka nagado kolley odayaalka beelo kale ee reer gaal jecel ku socotoona dardaaramaane wali beriyey ku bilaawdo lan walba meeli isu jee meeli isu kukooye matalaaye masaalixdii inii isu faafiyo muddadii ummudi naftatee isdhex markiishee may eed iyo eed injeelnaha hoob ilaahay raalli ka nagado teleefoonada iyo lambaradana shal qorodane adhaada lan shaydaan la araaho hanuunka googo sida hadda odayaalka nii wacdiyaayeenoo shalay iyo maalintii koyni dhatunla nii wacdiyaay jihaadkaa uuna noo wado waysinya dhufeesidii ciidamadii ka jareen saddex bilooda anta rooga oo una nii mashquulsinya unugina maylanaa muslimiinga enah jihaadkiina minjeednu muslimiintiina mashquulini horta dembaawna ilaahay hanoo cafi walaalogan iuna heliini mayka heliiney wali hadda ku dambeeyo wali culees nagado sika qodobada la akhriyaaye wali dhacda ee dhiyo inay shareega islaamka jeyno qudlaadda injeyno sida haddee walaalka ku dhawaajiyaay oo markii hore oo tawciyaadkan injeediyaay maybaa eetaan jeediyaane waan lamadan maalmaadnood bogalbogaana ka goranaayay lan shaydaan edeegaa tumo maalamood intan ka xayirnayn ilaahay horta wali qarin noo noo noo dhaaf shaydaan shaqaale jeeyo unama darsana walaalagu ana unama darsana si dareemaan aan dadka hadda inta isla roogno cuqubadii inuuna saamaytay kolka ilaahay wattaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasatan mahayne cuqubadii intun i in masaakin a kusi dambayta khuseeyo hayd walaalayaalow wali haa jeediyey haa jeediyaane beelii reer gelid haddii una ana inii oo lankii landilu miiska ha saaran waa kaa heblee hebelyaa la aree hooba qabudayna walaayadanoo gacan dheer walaayada ehe hebelaa la aree walaalow in dhibatay unu isku arn warka meelleyb ka gaabadee miskiinna ma dhibaano unuuna ma dhiboodaan hoo ilaahay raallika nago nolola ning ata walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab ilaahay ari ilaahay ulil albaabkii noo weela marka iscafiini wali yaryarow tahay iscafiini wali oo diyooyinkii haay shal qoroni sa hadda walaalka ku dhawaajiyay muddii linqobdi ilaahay muddidii manii dhaafiyo muddidii allaha noo sakhiro wal colaad ela araaw ma yaalaan safarka haddi lay horliy hegisaaw hegisaaw hegisaaw intii ummadii la wacyigeli duurkaa ka wada jiraan haani duurka ka jari hoob walinka sheegna intana oo ku qodobadan laka akhriyo beriyey maynagadaas kashakashaga kooyo kolka ini faraa laisla galo kooyaas marka aan wali areeye walaalogani unusan helini ilaahay hanin dhaqan geliyo ilaahay qalbagaana ki isdeeri ilaahay makuweelo farqaana ki isdeeri ma qalbagaana ki isdeeraw ilaahay makuweelo ilaahay wali warsiisadaane warsadaane ini oo nabadugnin waariyo tii adkaati nagatu ho ilaahay raallaka nagadu taasiyaha ka gaabsidee wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi kaasi waxa uu ahaa sheekh nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha geelad leh haatanna waxaan idiin soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha geelad leh raage macalim barre oo goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
horta walna wacdii walna waani wal kasta walnin sheegi waana manin bilow eh wal badan iyo wal badan yaa aragday wal walba ninin sheegi ilaahay hana geli aan magacay mayl arey suldaan raaga maalan barra beele reer geelidle yaa suldaan shee ahaa yeeda iyo waalid markii aan ahaa suldaankii beele reer geelidle may qaadanay heshiiskii intuu ku dhihi lamaadii walaaye fadhiyaan nuqubadii fadhiidii lamaadii beelood fadhiyaan waliila ka heli oo la akhriyaay oo qodobada ahaay qaadani sade cadaalad ee ka qaadani se walaalnimo ee ka qaadani se oo wanaag ee ka qaadani haani ku rumaaway ka dhagami allaha noo weelo haani ka dhagami allaha noo weelo haani qaadaday dhaban qaadadayn allaha noo weelo waldemba oo lamaadan beelood dhatiyo ee oo dhibaatee ilaahay maha kanagu walaalnamaad allaha mugaayo taas may waa ahaan docaadii iyo tii kaluwa tan kala lankooha dukor mamaahdi oo kaluwaha lankooha dukor soo baadowida idookalaamayreed walqarfe ee warsaygey kor wal iswarsadi jaray qarfeedia may la reeyin lankiya intii galaanjadoo heroodu ha qaadiya galaanjadii haliinto bukridii balaleefka balaw lankii fiiriyayhi tiya farag falakaasi haddana galaanjada laleefay reed aw koy bu er anna galaanjadaana mafadaw reed may weelase salagbilay isku yaraay ariliki adii baa lakiiliyaabay hadda doogun ma in lahaa lamaadii beelood lan qorin qobna ma leh may langob ada dillu ajarku halaasu hokki diloon ajarku halaaso baa geedin reeshay sirun malan labaho mangla argin gori ka jar may malan labaho gaalala may labaho ho wal dilow lay bada falaas hooba kale adduunka ma dhagadaaso muslimkii mujaahidiinta haayay jihaadka haayay ka jari furunto ka jari may hanfoofida mayni mayni mayni jar maran had may meega sidibadood intirood gaalada may letaa kolkun mujaahidiintii rooreen kolkun dadkiiba anta dharaaran walaalashooba is dilooha dadkiina furunto ka jareen wal hanfoofiyay unigana shar reeboha may aqwaanow salagda iyo limood makiila nagadaaso dooga suga ah unu iswalaalinen walaala enaaha walidhiyu dad hadda halii koro oo ahlu aqli e ya dharaaran samadoonga la suubi malaaga la suubi guddi la suubi akhyaara jarta walwalba intan dhabaate masheen aw beertohumo walanka baahane baykan e meelka jiifanoob un waynay feeregaan hadda meelunku dhuuriyaan lin argaan ya iska dhamahaysara meel jiifana kuwayna araadantan e hamiin ala geli meel horle erin dhalaawahan filgidaan dhimaha walaayoe war ilaahay ku obsado ilaahay halku obsadoy ilaahay halku obsadoy wallaahi oo bilaahi ma jirteeha wakta oo lan qabiilna walkiinka taraana walaalkana walkiinka taraan aadana walkiinka taraan aawkana walkiinka taraan yaa jert hor jert oo ada i qabri iyo qiyaamo iyo su-aal horko yaa horkoo jert walaalkii su-aalawn camalka kii kawmaa mayan qobati adduunyo mayanka qobati qabiilka mayan qobati idahata mayan qobati lakiin araan lan walba qalba geliyoy mujaahidiinta may lahaaha hooba isan garab insiyaanna meeliyo gaalada kala jareena gaalada hadda meeliyo roogeen hooba kuwaayan ma ereen akhwaano gaalki ma ereen gabalkan walku roori ma era walakii kul roori nabadgelyadin ahan roori e walaalkin ee is dhamaayo hay doguntin ee is dhamaayna lahan roori maa ini gaala layn ku obsadaane argagaxo hayto irkan walka buubama walkale dareerawling aragaan tangee kala sheegaya hayti luug inta dhatiyo lama biloodka jarta may lama bilood geli baabuur ba wadate yaa rigigeli an dhibteen hoo walba anka taraan an dhibteen hoo walba sanka taraan mangla argi qori ka jare hoo heraabta afkan tali la saaro li la ko buur leen bah masna tanga yeeda beledwini leen bah masna hudur leen bah bay dhawatan el leen bah akhwaano intanta eh hada qurug aadan gaalakiin roogase masurunaad haliinto masurunaadaas ilaahay halku obsadoy ilaahay halku obsadoy gaalada wadanka hooba walba ilaahay koogaalaw gaalada anba hooba kala riyaaga iyo sahaaga iyo walaaga isku isku kuljaroy gaftaaka jara lan walaalkaay ahlu tawhiida indiloy gaalada allah noo jebi gaalada allah noo jebi muslimka galantiis kor allah ka waala muslimka galantiis kor allah ka waala gaalada kobto hooste allah geliyo meelkumaada dad alla maha tus islaamka garantiis kor allah ka waala walaalnamaada allah ma waaye iimaankan buurta allah ka waala iimaanka ku yarnaa iimaankan buurta allah ka waala arsaagden waanse allah ka waala walaalnamaadan allah ma waayo tolkeen allah ha dhooro tolkeenkii iska roorey qayloodis in iska roorti ilaahay ha ka waala kii qayloodis isku roorti alla maha ka waala walaagi dhateenka jajari haani owkanka damboy allah noo waala ilaahay wiinahay may lahaa ilaahay ilaahay hanoo ogolaado ilaahay waldembe oo qalbagan walgeliya oo xumaane allamana tus gaalana aragdeena ma aragna lan walba meeli roogdii kudadeyow i qanimaysadow lay ilayaadana ka ogna lankii oo gaala ka roogdo inii wal xum ata ka roogoono warumal waaysan halanbahoy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaa idinku soo maqan bayaanka laga soo saaray shirka beelaha gaaljecel iyo geeladle bismi illaahi raxmaani raxiim kow iyo toban bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha gaaljecel iyo geeladle oo ay horkacayeen labadooda ugaas kana dhacay wilaayada islaamiga eebaay iyo bakool gaar ahaan deegaanka burdho ee degmada tayeglow shirkaas oo ay daadihinayeen wilaayaadka baay iyo bakool iyo hiiraan iyo weliba noqobada labada wilaaya shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhaxeeyey labadaasi beelood khilaafaadkaas dhul iyo dhimishaba lahaa wadahadal dheer iyo isu jijiid kadib waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey dhimasho iyo dhaawacba leh dhimashadaas oo ka kooban afar qof oo laba laga dilay beesha geledle labana beesha gaaljecel iyo afar nin oo dhaawac ah oo laba beelood ka soo kala jeeda saddex waa geledle halna waa gaaljecel waxayna ku heshiiyeen sida tan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo nool labo wakhtiga lagu bixinayo waa saddex bilood oo ka bilaabata kow iyo toban bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya kuna eg kow iyo toban bisha labaad kun afar boqol afartan iyo laba hijiriya qodobka saddexaad waxay kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka afartan nin ee dhaawaca ah wixii xaq ah oo loo xukumana waxay la mid yihiin nooca iyo muddadaba kor ku qoran qodobka afraad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qodobka afraad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qismiga musaalixada iyo cilaaqaadka beeraha la ysku haysta waxaa ka mamnuuc ah in la tacbo ilaa musaalaxada ay xal ka gaarto qodobka shanaad arrimaha yaryarka ahaa waxaa lagu xalliyey isaamaxaad iyo is-xaalmarin sida ninkii la xabadeeyey ninkii biyaha laga daadiyey nimankii beeraha laga gubay beerihii la shafay iyo alaabtii dhex tiilay qodobka lixaad waxaa lagu baaqayaa dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo qodobka toddobaad in deegaanka ay beelahan diriska ka yihiin mamnuuc ka yihiin ceel qodis beer iyo deegaan cusub iyo wixii la mid ah qodobka siddeedaad in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqan geliyo nabaddaas qodobka sagaalaad in wixii dhex mara dadka deriska ah ay ula laabtaan shareecada islaamka toban in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha deriska ka yihiin qodobka kow iyo tobnaad in ciddii ku xadgudubta ay la kulmi doonto ciqaab shareecada waafaqsan qodobka laba iyo tobnaad waxay kalooy ku heshiiyeen hashii la boqno gooyey in ay gudaan beesha geeladle wallaahu waliyu daalika waalqaadiru calayhi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay qabaa'ilada la heshiisiiyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله سبحانه وتعالى يحمد اسكاله كلن كان iyo kulamadii ka horreeyey ba noo suurgeliyey alxamdulilah uma alxamdulilah wixii danteena ahay un baan u joognay oo muslimiinta isku lahaayeen oo islaax daatilbeyn ah marka insha allahu tacaala un aan ixtisaabna oo ajar gurbsano insha allah arrinta kolley walaalahaya ay ka dhawaajiyeen noocyadooda kala duwan hadday tahay qabaa'ilkii hadday tahay nuqabadii hadday tahay marka walaalka iigu horreeyey ee awarka noo dhameeyey dhowr qodoboo un baan kolley insha allahu tacaala raacin doonaa wixii ayaga sheegeen wax ka badan haddaan ogahayn ma jirto insha allahu tacaala inaan da wixii la sheegay aan xafidno oan la soconno intan baa un kolley ugu muhiimsan middaa kale wixii dukumiinti ah soo baxay ama noqoladii meesha isdaarkii ka soo baxayna waad ba akhrin doontaan oo waa arki doontaan insha allahu tacaala ugu horeyn waxaan leenahay wax allaale wixii meeshan ka soo baxay ee qodobo ah aan wada maqlayni ka wilaaye ahaan wilaaye islaamiga baibacool wixii nooga soo aadan anagu diyaaraan u nahay labadii qabiilo ee walaalaha ahaay ee meesha gacantooda isku gaartayna way ballan qaadeen ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo wada fududeeyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala fududeeyaa fududaanaye ilaahay ha inoo wada fududeeyo qof walbana waxaa looga baahan yahay si dhab ah jiddiyad ku jirto inuu ku qaato ousan dhicin hadhowdii xilla waqtigii saddex bilooda hadda laysu qabtiya la yidhi wixii meeshan ka dhacay ama dhiig noolka lahaay ama dhiiggii dhimashadaba lahaay iyo wixii kaloo meesha laisku raariciyey xijaabkii laisu suray intaba waxaa la yidhi saddex bilood ay ku egyihiin saddex bilood wax weyn ma ah marka ilaahay inoo wada fududay aan ka kacno fadhiga ka kacno qodob waayo qodobka labaad meeshan waxaa naga galay wax wax walbi ka qaalisan waqti baa naga galay hal asbuuc aan maraynaa kaamil ah asbuuc dhan wixii aan u fadhinay marka juhdigaas inuusan naga noqon ma dhalays ilaahayna noogama dhigo marka insha allahu tacaala taasna aan ilaashano waqtigii aan meesha gelinay oo maslaxada aan u fadhinay haddii marka wixii ay fuli waayaan waxa uu noqonaa ma dhalays marka taasna waan ka dardaarmaya insha allahu tacaala qodobka kale oo aan ku darayo waxa waaye wixii la dhihi lahay walaalaha dhahay saacaddan laga bilaabo waxaan leenahay odayaasha hooshiin hadday kowd tahay ummadaa idin sugaysa dadaa idin fadhiyo mas-uuliyaddiina waxaa kaloo ka mid ah oo hadda kow ay ka tahay in ummaddii aad ka imaateen oo waxaan aad qaadeen u qaadeen in warkii la gaarsiiyo macna nin walba fadhigiisa loogu geeyo wakhaasatan waxaan dardaarmaynaa walaalahayo reer geeridse iyo reer gaal jecel guddi isku dhaf intaad inaad samaysiin deegamihii dadka aad madax tustiin oo maalina aad soo joogtiin acaal cali maalina aad soo joogtiin tiyiglo oo marka ummadda aad dhex socotiin taasna tala ahaanaan ku daraa si ummadda maslaxadeeda iyo wanaaggeeda ay sabab ugu noqoto arrintaas ayada ah marka insha allahu tacaala saasaan leenahay qodobka kale oo aan ku daray waxa waaye wax dantiin ah unbaa kolley ka shaqaynayna un taagnayn wax gooni ah ma jirin ilaahaya subxaana wa tacaala noo jeedo wax dan khaasa meeshaan oo naga taalla ma jirin ninkii qabiil ka socday iyo ninkii marka ka walaayo ka socdayba waxa waaye camalkaas caamka ah jamaaciga masaalixdaas muslimiinta loo yimid meesha niyad aan la iska hadlaynin oo aan ixtisaabno ilaahay subxaana wa tacaala waxa agtiisa ajar looga helayo aan ka dhigano xagga aan u soconno niyad aan la iska fasahdin wixii hadda aan sheegnayna hanaga fulaano lima taquuluuna maa la tafcaluun dadka la dhahay ilaahayna subxaana wa tacaala naguma daro in nin walba marka niyaddiisa wanaagsado oo maxaa ahayto aan wada soconno ummaddaas aan wada badbaadsanno muslimiinta ah laakiin wax badan ay ka qaldan yihiin aan wada badbaadsanno ummaddaas badbaaday u baahan tahay maanta nin walba dhiig muslim oo xaaraam ah ilaahay kaa xaaram yeelay ilaahay looguma dhowaado waxaasay ummadda daba taagan yihiin ay ku baaba'ayaan ay ku naargalayaan ku cadaab mutaysanayaan marka arrintaas ayada ahna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa taala ha inoo wada fududeeyo acmaasheen ilaahay subxana wa taala ha inoo barakeeyo ummaddaasi muslimiinta ah tawciyada iyo wixii aan qaadanay aan gaarsiino oo nin walba xaggiisa marka shaqada insha allahu tacaala si firfircoon oo hufnaan ah aan ka qabanno qodobka kale ugu muhiimsan dhanka odayaasha aan u diraa waxa waaye xiriirkiina toos ha noqdo maadaama waxay idin kala gaareen shuxshuxod ay iska badan tahay dad badan oo juhale aduurka ay idinku jiraan xiriirkiina joogta ha noqdo warniyow telefonkii waa ka guuray kanaan u guuray warniyow intaan degannahay warniyow saas waay intaasaa soo kordhay aan dhahno wixii marka ballamo ah laisla gartayna nin walba marka maada qaala aanifan aysan dhicin oo si jiddiyad leh aan u qaadano intaasaan insha allahu tacaala ku gebagabaysanaynaa ilaahay dhibaatada iyo culeyskii haddana dhaafa ilaahay naguma soo celiyo ilaahay subxaana wa tacaala kii oo meeshaan dadkan joogo oo dhibaatadan iyo culeyskan la kulmay oo ixtisaabsaday ajar loo qoray ilaahay subxana wa taala ha inooga dhigo dhanka kale oo waxawaaye muhiimadada lahayd waxay ahayd golaha nuqabada hagaajinta iyo agaasimka iyo marka laga reebo nuqabada ayagaa shaqadan lafdhabar u ahay marka insha allahu taala ayagana jazahum allahu khayran un baan leenahay ilaahay ajar ballaaran ha ka siiyo anaguna ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka iyo mashquulka aan haysano ilaahay subxana wa taala ha inoo wada fududeeyo وجزاكم الله خيرا على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي